maamulka degmada baardheer ee gobolka gado ayaa deeq raashin u qaybiyey dadka danyarta ee ku nool magaalada baardheere iyo deegaanada ku xeeran salibaan cabdi badel gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee degmada baardheere ayaa ka warbixiyey deeqda lasoo gaarsiiyey dadka danyarta ee ku nool degmada baardheere isagoona u mahad celiyey cid walba oo qayb ka ahayd hee deeqdani maantayto aan raashin deeqa oo ilaa toddoba boqol oo qoys aan u qaybinnay dadkii danyarta ahaa oo laga soo kala aruuriyey laga soo kala xulay xaafadaha iyo maaragtaaye kaamka iyo curyaamiinta waxaana deeqdaasi soo gaarsiiyey magaalada baardheere hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adda maaraynta masiibooyinka ee jubbaland waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan idinkaga mahad celinaynaa gargaarka aad nololka intayna na soo gaarsiiseen waxaanan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo midkaan mid ka badan inaad maaragtaay aad noo keeni doontaan ood soo gaarsiin doontaan dadkan iska dhiban waxaan leehay runtii ilaa toddoba boqoloo qoys dad aan ka yarayn baa ka faa'iidaystay maantayto oo meesha fadhiyo intii aanan ka faa'iidaysanna haddee insha allahu ilaahay calafkooda kama dhigin deeqaha dambay sugi doonaan haddii ilaahay yidhaahdo annagoo ah maamulka degmada baardheere dadka ka faa'iidaysta waxay isugu jiraan curyaamay isugu jiraan curyaamiinta waayeelka agoonta iyo maaragta dadka danyarta ah intaasay isugu jiraan waanaga u mahad celinaynaa hay-adda sadma ee maarayntii masiibooyinka heer heer heer state iyo heer federaalba